الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وعين كل أحجرني كتاب alkharaaj kharashka soo gelaya dowladda islaamka baabun fii iqaafi ardi sawaad wa ardi alcanwa aw alcanwa labadaba ardu sawaad in la waqfay iyo ardu alcanwa dhulka xoogga lagu waqdo lagu qabsado in waqaf ahaan loo bixinayo mar ardu sawaad waa dhulka ku yaalla ciraaq ee beeralayda ahaa ee laga qabsaday umadihii reer faris waktigii cumar bnu khadaab uu ka xoreeyey ardu sawaad waxaa lagu magacaabay liannahaa sawdaa likhudratiha waa dhul griina ama cagaar ah ee nakiisha ku taalla iyo beeraha ku yaalla daraaddeed waa dhulkan gaaladu beriya ciraaq qabsadeen ay isku dayeen inaan waxba ka soo bixin ay ku sume way suneeyeen fallaaxiintii waxay ka cabanayeen iyo beeralaydii inay taabanba kari waayeen beerihii oo markay is idhaahdaan beeraha qoda infection unbaa faraha ka soo baxaya iyo caabuq sidii wixii miyigeenna jiree la odhan jiray gobdahanyada bahaan baa jirtay markaad sidaa u taabato sida maraboobta oo kale ahoo gebigaagaba ku diiranaysa ama aada cuncun sida shinidu ay ku qaniinto o kale waxay ahayd yufsiduuna alcibaada waalbilaad dalkiiyo dadkaba way aafeynayeen dhullan baa sidaa ku kharaabay maxaad ka taqaanaa gaaladu meeshay maraan garanwaa miidhan unbay ku beerayaan garanwaa iyo kii kalena muxuu ahaa iyo kelidii noole wa min aahaarihim sayi-aadkooday ka mid tahy marka ardu sawaad markii gaalada laga xoreeyey cumar wuxuu yihi waxba idin qaybin maayee wixii maguurto ah ee kale iyo wixii la qaadan kara mooyaane dhulku muslimka loo beero canwa dhulkii xoogga lagu qabsadayna waana la qaybsan karaa siduu nebigu khaybar ugu qaybiyey dadkii joogay asxaabta ridwaan ullaahi calayhim waana waqafna waa laga dhigi karaa sidan cumar sameeyey oo waa kii isba lahaa haddii aan doonayo sidii waktigii nabigaan uqaybin lahaa ee waxaan u turayaa mustaqbalka dadka soo socda can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau uhi u fiirsa casharku tobaneeye meeloodoo yar aad adag buu leeyahy qaala rasuulullaahi nebigu waxau ihi manacat alciraaq meeshii ciraaq la odhan jiray waxay diiday kafiisahaa waxay diiday kolaygeeda iyo wa dirhamahaa shilinkeeda wa manacat ishaam meeshii shaam la odhan jirayna waxay diiday muddayha wa diinaaraha mudkeedii waa wixii wax lagu miisayey iyo ginigeediiba way diiday wa manacat misr meesha masar la idhaana waxay diiday irdabaha wixeedii wax lagu kolaygii wax lagu miisayey iyo wa diinaaraha uma cudtum waxaa cudtum waxaa noqoteen min xayu badatum halkaa kasoo bilowdeen baa ku noqoteen muslimka haddaad tihiin shahida waxaa qiray calaa daalika sidaa laxmu abi hurayrata wa dam abu hurayre dhiiggiisi iyo ilimkiisu way isku raacsan yihin warku been maaha waa sugan yahay buu leeyahy asxaabi marka xadiidkani waxa uu sheegayaa laba arrimood ta u horeysa waana mucjisaadka nebiga in la xorayn doono ciraaq iyo shaam iyo masar ilaa inta midna lama xoreyn waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kalou sheegayaa intii la xoreeyey ee lagu waajibiyey cashuur iyo jizyo lacagtaa iyo raashinkaasa kadib inay haddana dib ugu noqon doonaan gaalnimadii oo ay isdifaaci doonaan oo wixii laga qaadayaba ay diidi doonaan taasina waa mucjiso kale tafsiirkaasi waa mid oo ciraaq baa manciday shaam baa diiday masar baa diiday mid waliba waxay bixinaysa tafsiir kalena waa lagu fasiray oo islaamka horu u mari tafsiirkaasi horta waa kaga badan yihin hore oo dee waxaa xoojinaya halkii aad ka soo bilowdeyn bay idinku noqon doontaa qolyo kale waxay ku fasiraan way manciyeenoo islaamkay qaateen oo dee cashuurtii laga qaadayo waa laga dul qaaday markaa oo mid walba m ilaa cashuurta waxaa laga qaadaa gaal markuu gaalnimadii ka baxo dee wuu manciyaya iga joojiya buu leeyay se kaa laygu leeya cashuur layguma leh marka kafiisku waxa uu qaadaa sideed koombo ama dheglay meelaha muddiy mud iyo mudiy baa kala duwan mudkuna waa waxay shaam wax ku miisanayeen oo waxa weeyaan tobaneyo kiile ama dhowr iyo toban nus kiile irdabkan reer masar wax ku miistaana wuu ka sii badanya waa sodomeeyo kiilo waa kolay dhan ama simbiil macnihiisu saasay u bateen shuraaxda intabana waa la xoreeyey waktigii cumar bnu khadaab beryo dambey isxariisiyeenay dib u dagaalameenna way jirtaa la xoreeyey can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu qaala wuxuu uhi ayumaa qaryatin magaalo kasta ataytumuuha aad timaadaanoo kusoo duushaan haddaad muslimka tihiin wa aqamtum fiiha aad iska dhex fadhiisataanu intoo lala heshiiyo fa sahmukum fiiha qorigiinaa ku leedihiinoo fay ah ilaahay uga soo reebeen rasuulka ayaa qori la idinka sii wa ayumaa qaryatin magaalo kastoo cashat illaaha warasuulah ilaahay rasuulka caasida oo diida inay isdhiibto fa ina khumusaha lilah khumuskeeda ilaahay baa leh walirasuuli baa leh rasuulku u sugnaaday uma markii khumuskaa laga saaray kadib hiya lakum idinkaa leh arbacatu lakhmaaska afarta meeloodee soo hadhay boqol kiiba labaatan haddii laga saaray boqol kiiba siddeetanka idinkaa laydin qayminaya markaa dalka la gelaya ama la weeraraya midna heshiis iyo inay isdhiibaan ayaa lagu xoreynaya waa kaa suuratulxashri ay ka warramayso oo dee meesha khumuska la dhigunbaa fay-ana la dhigaa muslimkana waa wuxuu nebigu uga garto kollay dee ma wada qaadanayna isagu masaalixda muslimiintu ku bixinaya fasahmukum fiiha wey waa lilfuqaraai waa tii ilahay uu kasoo warramaya hadday ilaahay rasuulka caasido weerar jac lagu siiyo la xoreeyo oo laga faramaroojiyo waxay hayaana khumuskaa laga saari qaniimadaa mujaahidiintana waa loo qayb marka xadiidkana wuxuu xoojinayaa in la qaysan karo dhulka la xoreeyo mujaahidiintu ay kala qaadan karaan siduu khaybarba nebigu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam labada arrimoodba way bannaayeen oo madaxweynaha muslimiinta ka talinaya baabun fii akhdi ljizya cashuurta qaadideedii baa la sheegaya jizyadu waa waxa gaalka laga qaado oo waxaa erey bixintan dee inaad fahamtaabaa maaragtay habboon oo waxa weeye gaalada waxaa lagu leeyahy sida caga dambe aynu ku arki doono aljizyatu waaljibaayatu waalkharaaj aljizya waalkharaajun wey jibaayadu waa labadaasoo la keenee jizyadu waa waxa laga qaado madaxooda ee cashuurta ah her tagsigii wey oo weliba waa loo naxariistayo waxaa laga qaadaya un ragga waaweyn laakiin dadkii waalaa iyo caruurtii iyo dumarkii iyo kuwa lagama qaadayo kharaajkuna waxa weeye waa xoolaha wixii laga qaadaya cashuuraha siiba beeraha iyo maguurtada waa inaga arki doono lacagna waa laga qaadaya raashinna waa laga qaadaya waa nimanka dimiyiinta la yidhaahdo nimankaas ee muslimku ilaalinaya ee dowladda islaamku ay xukumayso ee hoos jooga sida muslim badan oo innaga inaga mid ihi maanta gaalada u hoos joogo ha la yaabin dadka muslimiinta ahba madaxoodana waxaa laga qaadaa maxay sakada la yidhaahdo sakaat ru-uus waa sakaat lbadan sakaat fidrigi maalkeenana saka laga qaadaa waxa la inaga qaadayo ayaa ka badan waxa iyaga laga qaadayo waayo inaga kawaalan iyo kasabigaa rag iyo dumarka intaba sekada madaxa waa laga qaada sidoo kalena maalkan ay soo saareen wixii ay soo saareen baa wax laga qaadaa laakiin inaga raasamaal iyo faaida waa laga qaadaa in laga qaado xaq baa lagu leeyahy waxbarashadii cunadii difaacii intii oo dhanba xaq bay gu leeyihin dadka muslimiinta ah waa muwaadinka labaadee hoos jooga muslimka marka sidaasu islaamku u tartiibiyo eray bixinta wey idan markaa dhulkii waxa weeye ardu lcushr wa ardu lkharaaj dhulku labadaas u qaybsamaayo dhul cushur laga qaado wixii kasoo baxaa waa dhulka muslimka deeraha wixii kasoo baxaa tobankiiba toban meeloodoo meel ardulkharaajna waa dhulka gaalada laba siyood baa loogu dhaqmaayo marka la xoreynayo wixii lagula heshiiyo ayaa qolo laga qaadaa haddii aan waxba lagu heshiininna imaamka ayaa waxu qadara qur-aankuna waa kaa tilmaamayoo xataa yucdul jizyata buu ilaahay ilaahay jizye dhiibayaan lagama aqbalayo siyaalyaalkaa kale jizyada ayaa laga qaadaa waxa la isku waafaqsany intaa aayaddu ay sheegtay waa la isku waafaqsan yihi ahlulkitaabka yahuudda iyo nasaarada oo dagaalka waxay kaga baaqsan karaan inay cashuurtaa bixiyaan waxa iyagana la isku khilaafsan yahi sidaynu xagga soo socoto ku arki doonno aan qadin oon iswada raacine nimanka loo yaqaano almajuus majuusta waa dabcaabud taariikhdoodu waxay ku abtirsadaan eraan ayay ku abtirsadaan nimankaas mu-asiskoodu nin reer eraana buu ahaa lix boqol iyo siyaado markay taariikhdu ahayd miilaadiga ka hor ayuu ninkaasi u asaasay diin jacbura ayuu sameeyey amaba toodii hore oo kitaab ay haysteen bu ayuu ka tuuray kolkaasuu tu u leeyay u nabnabay nimankaa iyaga ah waxa ay leeyihiin sanad ay wax ku tirsadaan oo u muhiimsan yahay ka la idhaahda nayruushka soomaaliduna soo walwaalatay ila waa iska qaatayaal soomaalidu mar kuwooda miyiguna nayruush bay soo walwaasheen kuwa magaaladuna new year oba labadaasu toodii islaamkana way iskaga tegeen marka ninkaa isaga nayruuska uu wuxuu ka dhigan yahay alyawm اljadiid waa maalinkii cusbaabuu ka dhigan yahay marka loo rogo af carabiga ninkaa isaga nimankaasi saynu ku arki doonno xadiidka soo socda dabeecadooda waxaa ka mid ah inay maxaarimta guursadaan dadka ehelka ah inanta hooyadii hooyadii walaashii waxaasu iska guursanaya qof halkay ka timidba wuxuu ahaa midkaa isaga ahee waxu walaaqay ayaa habeen ku daqaqamay bay dhahaan tu ay walaala yihiin waa la ogaaday dabeetana wuxuu uhi waaba sharciba in la isguursadaa maxaa ila yaabaysa way diideen kadibna iyadii baa la hadashaa waxay tihi ilaahay baa ii waxyooday dhif waayo intiina uu sheego way diideen markii dambe ukhduud buu qoday iyo akhaadiid godad kaasuu waa naarayaaba caqiidada qaadan waaya qasab baa lagu qaatay waa kan cumar bin khadaab u diideen markaa almuhim taariikh noocaasoo badan bay lahaayeen nimankaa shibhul kitaab bay leeyihin oo jumhuurta intooda badani iyagoo xadiidka cabdiraxmaan ibnu cawf qaadanaya soo socda waxay leeyiin waa laga qaadaya cashuurta inkastoo shawaaficdu shaaficiyadu ay diidaan oo idhaahdaan dee qur-aanku ma sheegin ahlukitaabna ma aha inahaasaynu kusoo ururin doonaa baabkan aynu dul taagannahay waxyaabaha inagu soo noqnoqonaya waxaa sii raaci karaa un dee hadiyadooda can anas ibni maalikin wacan cuhmaana bni abi sulaymaan ana nabiya sala allahu calayhi wasalam bacaa wuxuu diray khaalida bna alwaliid ilaa ukaydiri duuma ninka ukaydiri duuma laydhaa meesha duuma laydhaa ukaydirkeedii ayuu khaalid u diray isagoo nebigu jooga calayh markaasaa fa ukida ninkii baa lasoo qabtay fa atowhu bihi rasuulkaay u keeneen faxaqana damahu dhiiggiisii buu ilaaliyey wasaalaxahu wuxuu kula heshiiyey cala aljizyati in cashuur laga qaado qisadiisuna waxay ahayd ninkani carabtiibuu ahaa kiristaanowday meesha duuma laydhaa duumatljandal oo ah waadi lqura waadi lqura waxa weeye sham ayuu ka tirsanaa markaas waqooyiga sacuudiga halkaasuu deganaa aan idhaahna cafwan wuxuu deganaa dumatuljaddalka ahayd waadilqura way sokayseen meeshishuu deganaa oo xagga romanka xigta waktiga ama reer yurub oo tabuugtii la xoreeyey kasii shishaysay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tabuug jooga ayaa wuxuu uhi waxaa lasoo qabanayaa oo loo dhukusayaa ninkii la odhan jiray kiristaanwabe ukaydir alkendi qoladaa ka tirsanaa khaalida wadaanku u xil saaray khaalid ibnu waliid dee laba sanu islaam yahay abubakar iyo cumar iyo cali baa colka ayaa la socda haddana militarinimadiisuu ka faa'idaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha isagoo aada iyo ikhtiyaalaadka aada ugu fiicnaa oo sidaan usoo qabtaa buuri dee halkii u shishaysay baynu taagannahayoo haddaan haddana dhuuntooda sii galo miyaana tiro kooban haddaan nahay dhib noqonayn afar iyo labaatan fardowl ayuu nebigu u qaybiyey maya waxaad u tegi doontaa buu isagoo ugaadhsanaya daqarulwaxshiga isagoo ugaadhsanaya ilahay baa usi sheegay rasuulka sala allahu alayh wasalam baa la dhaqaajiyey colka waxaa la socda abubakar qolada loo talinaya askarta abubakar baa ka mid oo kooxda mujaahidiinta ee muhaajiriinta isagoo hogaaminaya oo markaa farac kasii ah khaalid nimankii markii ay asxaabtu u jiraan ilika aragta habeen gudcura ay tahay habeen cadda ay tahay baan leeyahay oo sayf ah oo kulayla ayuu ninkii isaga ahaa fooqiisa dushiisa oo baxo halkaasu isagii habartiisu ku laydhsanaya nooca no noocaas dee adduunyada had iyo jeer macmacaansanaa laydhsi kama maarmaana isagoo halkaas sare jooga ayuunbaa islaantiisi waxay aragtay ugaadhii oo intuu ilaahay soo eriyey guriga iskaga xoqanaysa isaguna beryahaaba wuxuu lahaa waraan ugaadhsanna oo farda iyo waxbuu carbinaya oo koox buu diyaariyey kooxdii buu la hadlaa wuxuuhi ugaadhaynu doonaynaba way soo dhawaatay inagu kiciya fardii baa la haysaystoo banaankaa lagu eriyay khaalid iyo colkiisii bay afka uga galeen iyagoo bahashii eryanaya waa laga wareegayo walaalkiina waa la dilay isaguna gacmuhu taagayo wuu isdhiibay nebiguna dardaaran buu siiyo wuxuu hi hadduu ninkaasi isdhiibo kee almuhim sidii buu isaga iyo nin kaleo walaalayin qalcaddiina wuu galo waa la furay waxbuu ka soo qaaday heshiis baa lagu keenay isagiiyo walaalkiiba nebigaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam iyo waa ku daynay buui heshiis inoo kala qoray heshiiskiibuu nebigu u qoray waraaq buu qaatay sidiibuu ummaddii dib ugu noqdo kusii dhex maray jisyadaasuu bixin jiray ahlu kitaabkii nasaarada ahaa ee sida bixine weeye markii dambena wuu islaamay qisadiisu marka lasoo kooba intaa wey can mucaadin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam lama wajahahu ila lyaman markuu nebigu yaman u diray amarahu wuxuu faray an yaakuda min min kulli xaalin yacni muxtaliman qof kasta oo qaangaada inuu ka qaado diinaaran gini waa la cayimay dowladda islaamku waa cayimtay dhakada cashuurta laga qaadaya qof kasta oo qaangaadho ragga ka mid ah oo miyir qabo waa diinaar aw cid lahu min almucaafiri ama wax u dhigmo oo dharka magaca la yidhaahdaa mucaafirigu waa dhar weeye hiyaabun waa dhar takunu bilyaman yaman lagu hayo oo lagu samaynayo xadaarad qadiima baa haraar yamaneed marka dharka yamaniga ee mucaafiriga la idhaah wey qaala abu daa-uud baa waxau yihi idaa naqaduu marka ay buriyaan bacda ma shturida calayhim waxa lagula hesheeyey qaarkii faqad axdauu way soo cusboonaysiiyeen macnaha way jebiyeen cahdigii ixdaadku waxa weeye waa qofkii oo ballantii iyo cahdigii jebiya mar haddii heshiiskii lala qortay gaalada ay jebiyaan ama bixin waayeen wixii lagula heshiiyey khalaas waa lala dagaalamaya sidaasaa xadiidkaasina u caddeeyey cashuurtii madaxa baabun fii akhdi ljizyati min almajuus nimankii dabcaabudka ahaa dabka ayay qadisi jireen khayrkiiyo sharkuba dabkaasi ku jiraabay odhan jira habeenkaa cusubna dabkay tuuri jireen dabkaasunbaa lagu warwareegayaa dabka miyaa laga maarmayaa bay leeyihin axyaa wa amwaata markaynu noolnayna waynu ku noollay oo nuurkaba isagaynu ka saaqi qaadanaa bii waaye markuu qofku dhintana isagun ku shiila dabeetana waa kuwaa gubaya ee moofada dabkaa gelinaya maskaxdu markeed aad dhow u tidhaahdo qofka ayay kuleeyihiin kaa waa la aqbalay meesha ay ku haddaad arki lahayd meesha ay ku hinduusku dabka ku maydkooda ku shiilaan waad hunqaaci lahay intaasoo qof baa halkaa la keenaya khalaas moofada moofooyinka la sarreeyo sida tallaajadahan maydka oo kale ayaa lagu qarxinaya ummaddu markay bilaa iimaantay way foolxunta can ibni cabaasin qaala waxau uhi ina ahla farisa qoladii reer faris lamaa maata nebiyuhu markuu nebigoodii dhintay kataba lahum ibliisu wuxuu u qoray almajuusiya diinta majuusiyada la idhaahdo taa buliiskiiyo nasaarada nimankaasi ay haystaan reer barigu ayuu u qoray adugu waa ummadihii uu ka tuuray kitaabkooda wixii ay haysteen berigaase loo waxyiga kasii joogayoo uu wax uu leeyahay u yeedhiyey sidii qowmu nuuxba ugu yeedhiyey kufriga sidii ay u xarifeen baa diintii nebi ibraahim mushrikiin can camri bni dinaarin samica bajaalata yuxadiu camra bna awsin wa abashacfaa qaala kuntu kaatiban waxaniyo wax u qori jiray buuri lijaz bni mucaawiya cami axnaf ibni qays ninkaa jaz bnu mucaawiya la idhaa axnaf ibnu qays ayuu adeero ahaa qolyaha qaarkood waxay leeyihin waa taabici weyn qolyaha qaarkoodna waxay idhaahdaan maya asxaabtaabu ku jiraaba wakiiladii cumar buu ahaa bariga u xukumaya u qaabilsanaa nin mas-uuloo muhiimana wuu ahaa id jaa-anaa waxaa noo yimi kitaabu cumara baa noo yimi qabla mowtihi bisana intaanu dhimanin sanad ka hor saddex iyo labaatankii hijradu dhintaye waxa weeye sanadkii labiyo labaatanaad meelaha cumar wuxuu leeyay iqtuluu kulla saaxirin qof kasta oo saaxira dila riwaayanka qaarkoodna waxay tilmaamayaan wasaaxiratin iyo naag kasta oo wax sixirta waa halkaa waxaa ku cad markaa sixirlahu dil buu mutaysta kol hadday arrintaas ku caddaato dil buu xaqu leeyahy oo dal iyo dadba wuu fasahaadinayaa waxaana loo dilayaa gaalnimo ayaa loo dilayaa kol hadduu xirfadaaba yaqaano ilaahay ilaa uu ka gaaloobo sixirlama noqdo shaydaanku markuu wax la qabto ee uu sixirka u baxayaa waa markuu gaaloobaba sidaa daraaddeed dil buu mutaystay haddii dhowr laga dili lahaa waa laga nasan lahaa wafaraquu wafariquu kala kaxeeya bayna kulli dii maxram laan buu kaaga dhigay laakiin waa maxram waa miin laba kasta oo xigto ah oo isqabo midal majuusi dabcaabudka ka mid ah sidan gaaladuba iminka ay isu guursadaan xigtadoodu ayuunbay isu guursan jireen wanhawhum can izamzama hamhamlayntana u diida buui waxay u diidaan hamhamlaynta oo had iyo jeer marka ay wax cunayaan ayay hamhamlayntaas ma ducaa ma ku yeedhinba ma ka barakaysi shayaadiintooda codod bay leeyiin lagu garanayo oo humham ah sida had iyo jeer libaaxu markuu raqda kala boobayo codka uu leeyahay iyo reenka saasay u reebaan waa astaanay isku gartaan iyo afgarasho faqatalnaa waxaanu dilnay fii yowmin maalin halaaata sawaaxira saddex saaxiradood saddex naagoodoo sixirlayaalaanu maalin keliya kaga quruufnay wafaraqnaa waxaanu kala kaxaynay bayna kulli rajulin nin kasta oo min almajuusi ka mid a wa xariimihii iyo tii xigtadiisa ahayd ay isqabeen fii kitaabillaahi ku xaraamahay kitaabka ilaahay wixii uu ka xaaraantinimeeyey ka qaba aagtuu ka xaaraantimeeyey kaana waanu ka kaxaynay hamhamlayntiina sidee loogu diiday wa sanaca طacaaman kaiiran racasumad ballaadhan buu sameeyey ninkii jazi lo odhan jiray kii aan aynu hore usoo marnay taabiciga ama asxaabigaasi jazu bnu mucaawiya casuumad ballaadhan buu sameeyey fadacaahum wuu u yeedhay war bal isu kaleybuu reer majuuseedow facarada sayfa calaa fakidihi seef buu soo dhigtay halkaa bawdada waa laydh casoo lagu shirayo wataa wey wataah quraantu ay ku qoosay hadda cuna buuri seeftiina halkanay taallaa keligii ma aha dee nin walibana seeftiisii waa sita asxaabta fa akaluu way cuneen walam yuzamzimuu manay hamhamlaynin halkii bay ku aamuseen daxun bay ku alla taqaan wa alqow waxa ay tuureen wiqra baklin baqal culayskeed wiqra baklin baqal culayskeed aw baklayni ama laba baqal wax la saaro oo midal wariiqi lacaga marka waa inay iska qariba laakiin marka shuraaxda yaro egeegto iyo maraajicda aada u laabato waxay ku fasirayaan qalabkii ay ku cunayeen raashinka ayuu ahaa oo imika adiga arkayo jabaanku waxay wax ku cunaan laba qori laba qori oo yaryaro dhuudhuuban ayay ku marinayaan intaana marqacadaadaada buuran ku marinin isagu taasuma dhalam dhalam dhalam dhalam dhalam labada gacmood iyo kaasunba afkiiyo gacantumaan la kala reebayn marka iyaguna siday u dhigayaan waa biro lacaga oo sidan foogagoo kale ah baalkan foog ah sidiisa bahalo ah oo ay wax ku cunayeen markaana hamhamlaynayaan ayay ahaayeenoo raashinka ay u siteenoo dee markii wixii laga kala tuuray ayay kuwiina tuureen bahalihiioo baqal dhan oo foogaga laba baqlood oo foogaga ayay siteenoo marqacadihii ay ku dhagdhaglaynayeen kuwina iska tuureen walam yakun ma ahayn cumaru akhada aljizyata min almajuus markiisii hore cumar nimanka majuusta ah kama qaadi jirin cashuurta xataa shahida jeeruu markhaati ka ka noqday cabduraxmaan ibnu cawf asxaabigaasaa wuxuu ka markhaati noqday ka markhaati kacay ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam akhadahaa inuu ka qaaday nebi maxamed min majuusi hajara meesha hajara la idhaha nimankii deganaa ayuu cashuurta ka qaaday daliilkaa uu qaatay cumar ceebna kuma aha inuu garan waayo waayo nin habari dhashay halma dhaafi waayo asxaabtuna dee cilmiga may wada koobin midbaa isagoo jihaadku maqamu labaatan xadiis nebigu sheegaya ka joogay dee wuu ka khila uu weydaarsanyahy ka kale marka sidaas dee kol haddii warkaasi sugno xadiidkaasi waa saxeexo dee bukhaari buu ku sugan yahay barkiye waxa uu caddeeyey in majuusta laga qaadaya sida ahlu kitaabka cashuurta baabu tashdiidi fi jibaayati اljizya wuxuu u baab yahay adkeyn la adkeeyo cashuur qaadista miyay bannaantahay mise ma bannaana in dadka la lagu adkeeyo muslinku marka ay cashuurta qaada inay gaalka dullaystaan ay dhibaan miyay bannaantay marka tash baabun fi tashdiidi fi jibaayati ljizyati hal tajuuz bay ka dhiganta miyay bannaantay can hishaam ibni xakiim ibni xisaamin annahu wajada rajula nin buu helay asxaa ninkaasi hishaam ibnu xakiim ibnu xisaam wa huwa calaa xems meesha ximse la yidhaahdo ayaa uu ka madax yahay ninkaasi yushamisu naasan dad buu qoraxaynaya dad buu bacajoojiyey shiilaya min alqibdi ka mid ah sida min alqibdina waa halkan ayay qorantay meelaha qaarkoodna min annabadi baa ku fiic ayaa ku qoran nabadidaana fiican waxaanay ku kala duwanyiin qibdiyiintu waa reer masar nabadiyiintuna waa reer shaam waa beeralaydii reer shaam meesha ximsina shaam bay ku taallaa marka anmaadi ama nabadiyiintii reer shaam buu ka mid yahay fii adaa'i ljizya cashuurta qaadideedii buu dadka u qorax joojiyey markay u warwareegeen fa qaala wuxuu uhi maa haadaa waana muxuu ahaa dadkan qoraxda lagu hayaa samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul nebigoole baan maqlay in allaha yucadibu ilaahay wuxuu cadaabaa aladiina kuwa yucadibuuna annaasa fi dunyaa kuwa adduunyada dadka cadaaba ilaahay baa cadaaba waar gaalaba ha ahaadeena dadka ka daayay buuhi cadaabta cashuurtun ka qaadoo marka halkaa ilaahay uhi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun cashuurta ilaa ay bixiyaan iyagoo saakiriinoo dullaysan ma aha in la dhibayo oo la garaacayo oo kee hoggaan lagu soo qabanayo jilbaha loo fadhiisinayo sida shuraaxda qaarkood ay qoraan laakiin waxa weeye qofkiiba hadduu cashuur dhiibayo oo awood aanu manhajkiisi iyo wuxuu haystay ulahayn oo la xukumayo oo laga sarreeyo oo farta wax loogu fiiqayo wuu iska dullaysanya waa dulli macnawiya amarkan qaadayaaba ee qasabunbuu ku noolyahay qofkani ilaahayna kama amar qaadanine addoommuu ka amar qaadanaya marka intuu addoommo ka amar qaadanayo waa dullaysanya inuu ilaahay ka amar qaataabe kufri buu ku noolyahay cashuurna uu bixinaya dulligu waa kaa baab fi tacshiiri ahli dimati ida اkhtalafuu bاtijaaraat tacshiiri ahli dima ahlu dimaha cashuurta laga qaadaya ida اkhtalafuu bاtijaaraat markay tijaarooyinka isku khilaafaan ama dee waxa ay tahayba la isla waafaqi waayo xadiidkana qulunbaa ayuunbaa saxiix ka noqdee dee axaadiid dhowroo tobaneeye ku dhow baa kugu qoran matniga marka kuwaa weeye kuwa uu ujeedaan can ciddatin tiro waxaa laga warinayaa min abnaa'i asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam asxaabtii nebiga ah can aabaahim aabayaashood waxay ka warinayaan dinyatan yadnuuna dinya waxa weeyaan waa masder xaalo ah dinyatan iyo xaalayin kuwa ugu u dhow oo macnaheedu waxa weeye caruurtani aabbayaashoodii tooskahabay ka warinayaan ee ma aha kuwo loo sii awow yahay waa toos dinyatan kuwa u dhoweeya aabbayaashood yadnuuna liaabaa'ihim dinya waxba uma dhexeeyaano waa weladkii dhabtaha can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam bay asxaabtu ka wariyeen qaala wuxuu nebigu yihi alaa war hooyaay man dalama mucaahada qof ballan lala dhigtay oo gaalada ka mida qofka dulmiya aw intaqasahu ama wixii lagu heshiiyey ka nuqsaamiya aw kallafahu ama ku qasba fowqa daaqatihi wixii uu karaya waxaan ahayn ee laga qaadayay aw akhada minhu shay-an ama wax ka qaada bikayri dhiibi nafsi iyadoo naftiisu aanay raalli ka ahayn ayuu shaarka islaamka wax kaga qaaday fa ana anigu xajiijuhu anaa la doodaya qofka ah yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha marka macnaheedu waxa weeye gaal iyo islaam cidna dulmiga uma ogola islaamku qofkuna shaarka islaamka isagoo gashan cidna kuma dulmihi karo dowladda islaamka wixii lagu heshiiyey maxaa laga qaadaya naftiisa maalkiisa maxaa loo diidanaa kaasuma ku soconaya isaguna maxkamadda islaamku way u furanta cid kasta oo uu ka cabanayo uu kasoo caban karaa madaxweynahan ha ahaato baabu fidimiy waa ninkii baaniyaalka ahaayoo yuslimu fii bacdi sana sanadkii loo qabtay bartankiisu islaamaya hal calayhi jizyatu miyaa cashuur lagu leeyay oo sanadku marka intaa sanadku markuu dhammaaday intaasaad bixinaysaabahe intaanu sanadkiiba dhammaanin buu islaamay wixii laga doonayay miyaa laga doonaya can sufyaanu haddii sufyaan iyo fatwo la sheego waa sufyaanu thawri annahu su-ila waxaa la weydiiyey can tafsiiri haadaa fasiraada dimigan baaniyaalka ama qiso ka sheekaynaysa faqaala wuxuu yidhi idaa aslama falaa jizyata calayh kol hadduu islaamo cashuur sii soconaysaa ma jirto seka lagu leeyay markaa seko u bilaabmaysa maalintaa uu islaamay sekadii sakaatu fidriga ahayd iyada uma baahnabe ma caawa hadduu islaamo waa lagu leeyay habeenka rabadaan rabadaan ay sii dhammaanayso baabun fi limaami yaqbalu hadaaya almushrikiin mas-uulka ummaddu hadiyadda gaalada ma aqbali karaa hadduu se isagoo aqbalayo muslimiinta oo dhan gaalku wax ma siin karaa su-aasha waxa keenaya dee gaaladiibaa waxaa la leeyahay wax badan oo dee waxaa la ogyahay wax badan oo isku dhex jira inay wataan oo doofaar iyo khamri iyo ribe iyo waxaasay waxood isugu dhex jiraan marka ma waxaa la odhanayaa kabiyo wixeeda waa la isla tuuraa xalaashay haystaan iyo xaaraantaasi way iskoosanaysa mise waxaa la odhanayaa waa laga aqbalayaa xadiidkan aynu arki doonaayoo ka jawaabayo sheegaya inuu nebigu aqbali jiray calayhi salaatu wasalaam hadiyadahooda sidaa daraaddeed wixii ay muslimka siiyaan ee aan xaaraannimadiisu muuqanin dee iminka doofaar iyo khamri iyo waxaas xaaraannimadiisa dee waa wax gaaroo sidiisa loo diiday laakiin wixii maalaha ay siiyaan ama hadiyada ee aan kuwa xaaraam caynta oo aan ahayn waa laga qaadan karaya haddaan dee la khiyaamin waa waa waxay iyagu bixiyaan can cabdillaahi alhawsani qaala laqiitu bilaala muadina rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabigii bilaal la odhanayay bilaal ibnu rabaax raximahu llah radia allahu canhu waardaah asxaabigaasaan la kulmay beri dambe bixalab xalab baan kula kulmay buuri suuriya faqultu yaa bilaal waxaan ku yihi buuri bilaalow xadidnii iga waran kayfa kaanat nafaqatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam bal masaariiftii nebiga iyo biilkii isaga iyo ehelkiisa iyo bal iga waran qaala wuxuu uhi maa kaana lahu shay-un nebigu wax ma lahayn maa kaana lahu shay-un kuntu ana aladii waaya ma intaasun baa dhigan mise waxbaan ka tegayaa maa kaana lahu shay-un shay ma jirin buuri kuntu ana aniga ayaa ahaa aladii alii daalika min kii mas-uuliga ahaa macnaha istitnihin baa go-an maa kaana lahu shay-un shay uu nebigu lahaa ma jirin ilaa kuntu ana anigu wuxuunaan ahaa alladii qofkii baan ahaa alii daalika kaa tawaliya minhu xaggiisa alii macnaa waliya yali ali aniga ayaa tawali xil qaadi jira wax kasta oo xoolaha u leeyahy anaa mas-uulkiisa ahaa manaa qasnadhayihiisa iyo istoorwalihiisa iyo xokaynta dhaqaalahan ahaa buuli mundu bacaahu allahu ilaa an tuwafiya siduu ilaahay usoo saaray ilaa markuu dhimanayay qaybta dhaqaalahan u hayay rasuulkae masaariifta xokayntii khaaska ahde dhinaca wa kaana idaa ataahu linsaanu muslima markuu qof soo islaamay nebiga u yimaado wuxuu ahaa ee fara-aahu caariyan uu arkay isagoo qaawan ya'murunii amar buu isiin jiray fa andaliqu waan tegi jiray faastaqridu waxbaan soo amaahan jiray faashtarii lahu lburda waxaan usoo iibin jiray macawis fa agsuuhu waan huwin jiray wa ucimuhu raashinno waan siin jiray qof baa soo islaamay waxa uu waana qaawan yahay waana aradan yahay aad iga qaabil buu odhanay abe iga qaabil dabeedna dhar iyo dhuuniba anaa kusoo taagay ninkaa labiskiisa iyo dibu dejintiisa iyo martidiisa anaa qaabilaya xataa ictaradanii ilaa uu iisoo baxay rajulu min almushrikiin nin gaalada ka mida baa ii soo baxay fa qaala yaa bilaalu inna cindii saaca wuxuu yihi bilaalow dhaqaalaan haystaa saacadu waa maal nin maal qabeena ahi mid gaal baa igu yidhi waryaa bilaal war dee aniga iska ladan kaashweynana haddaba falaa taqtarid ha ka amaahanin min axadin ilaa minii qof kaloo waxba aan qof kale waxba ha ka amaahanin aniga mooyaane waa iska yeelashadii gaar iyo amaahdii qasabka ahayd aynu kasoo warramayn aynu ku celcelinayn wuxuu waxaad yeelaysaa maxaa ku wareeriyey anigunbaa wax alla waxaad amaah bahato oo dhan anaa kuu amaahinaya fa facaltu sidii baan sameeyo waan ka aqbalay amaahdu ma ka guraaun bal intana kee intana kee ilaa halkuu la doonayay dee uu gaadhay falamaa kaana an kaana daata yawmin falamaa kaana daata yawmin maalin maalmaha ka mida kolkii uu soo galay tawada'tu waan weysaystay uma qum qumtu waan istaagay liuadina bisalaati si aan salaaddii ugu adaamo faida almushriku kii gaalka ahaabaaba halkaa ka soo baxay qad aqbala uu soo qaabilay oo wuxuu la socdaa fii cisaabati min attujaar koox ganacsato ah buu la socdaayoo alaabaa la soo waariday ama iskiibaabuu magaalada madiina u maraya cisaabadu waa koox falamaa an ra-aanii kol alla kolku gaalkii sidaa yarka qaala wuxuu uhi yaa xabashiy war yaa xabashi qultu yaa labaah hooy baan ku yihi hooy marka yaana waa xarfu dee nidaamun yaa hooy labayka un bay ka dhiganta kaafkii un baa lagu bedelay ya-dan keybka ka warramaysa yaa labayka ama yaa hooy hooy ku idhi weeye labaah fatajahamanii fatajahamanii markaasuu i weeraray allah wuu i kala tiriyey wa qaala lii qawla haliida hadallo aada u ad adagna wuu igu yidhi wa qaala lii wuxuu igu yidhi atadrii ma ogtahay ninow kan baynaka wa bayna shahri bishaynu ballaniyo adiga inta idiin dhexaysa waryaa ma taqaanaa qultu waxaan idhi qariib way dhowdi waryaa ballanteennii way soo dhowdaysu lama socoto qaala wuxuu ihi markaa innamaa baynaka wa baynahu arbacun bishii iyo adiga afar cisho ayaa kaaga hadhay goortii aan kuu qabsanayay daynta faakhuduka waxaan kuu qabsanayaa biladii calayka dayntaan kugu lahaa fa fa arudduka wa dib baan kuu celin tarca alghanam si aada adhiga u raacdo kamaa kunta qabla dalik intaa ka horba sidaad adhi raaca u ahay wakaa halkaasu hadalladii adkaa kuwaasaa ka mid aha xabashiyow kacaynkan oo dee kala tirintii badnayd wuuba iska soo koobee adhi raac iyo xabashiyow iyo weerarkaasu isugu daray halkaagii baanu kuu celin buade haddaad gashigaa dhaqso u bixin weyda wahan jabaada gaalku xiniyaha uu dadka ku dhagaa waa amaahdaasu fa akhada waxaa qabtay buu ihi fii nafsii naftaydii waxaa qabtay maa ya'kudu fii anfusi nnaas dadka naftoodaba waxa qabta qofka la caayee la cii ciil lagu rido dee cadhada qabata ay qabatay xataa idaa sallaytulcatamata markii aan cishaaigii tukaday rajaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa ahlihi nebigu xaafadiisu u noqday fastaadantu calayh markaasaan fasax weydiisto waxaan ku uhi rasuul allah ma soo galaa waan ku doonayaa fa adina lii markaasuu ii fasaxay faqultu yaa rasuula allahi biabii anta wa ummi waxaan idhi rasuul allow aabbahay iyo hooyaday ilaahay ha kugu furto waa eray ay u isticmaali jireen carabtu qofka ay jecel yihiin ina almushrika aladii qofkii gaalka ahaayee kuntu atadayanu minhu aan daynta ka soo qaadi jiray qaala lii kada wa kada sidaa iyo saasuu maanta ii caayay ninkii wuu ii kala tiriyey walaysa cindaka agtaadana ma jiro maa taqdii canii waxaad igaga bixisa daynta walaa can cindii aniguna ma hayo gaalkaas oo doobi afarta cisho ballantiisu ka hadhay waxaad igaga bixisa dayntii ma haysa aniguna ma hayo wa huwa faadixii isaguna wuu ifadeexadaynaya anigana waxaa u taaganya waa inuu ifadeexadeeyo fa-dan lii waxaad ii ogolaataa an aabaqa inaan u firdhado ilaa bacdi haa-ulaa'i alaxyaa qabiilooyinkaa dhexdooda alladiina qad aslamuu kuwaasoo soo islaamay iska cusubeen cidibo garanay de wanaag bedelanaya la socobu ibaaqu waxa weeye addoonka baxsadee ka baxsada sayidkiisa laakiin iminka waxa weeye dee ninkii si aanu ii fadeexadayn waxna ma hayno markaa intaan isku soo baxsan lahayn dadkan aan aada loo aqoonina soo islaamay axyaaga qabaa'ilka halkaasa iyo xaafadaha ayaan yaro dhex gelayaae xagguu bilaal ka dhacay odhan de inti waa musiibo xataa yarzuqa allaahu ras xataa yarzuqa allaahu rasuulah ilaa ilaahay rasuulkiisa uu siinayo maa yaqdii cani wax daynta uu iga bixiyo ilaadna rasuulku u qaaday isagu ma qaadanin ilaahay markuu soo gaadhsiiye rasuulku wuxuu ku gashi baxo dee damba waan usoo noqon fa kharajtu waan bax marka nebigu bad kale maguuskaga aamusun kolka ah aamuskaasina waa ka dhaqaaqi fa kharajtu waan baxay xataa idaa ataytu manzilii markii aan gurigayga imi fajacaltu sayfii seeftaydiina aan aan qaatay fajacaltu sayfii wa xiraabii wa naclii wa mijannii cinda ra'si raaci fajacaltu waxaan yeelay seefii seeftayda iyo wa jiraabii qarbadkaygii aan wax ku qaadanayay wa naclii kabahaygii wa mijannii iyo gaashaankaygii cinda ra'sii madaxaan dhigtay ilaa waan kala hayaaye firdhadkii baa soo dhoway waayo seeftii iyo bahalkii kale biyaha lagu qaadanayay iyo kabihii iyo gaashaankii intiiba madaxaan sii dhigtay xataa idan shaqa markuu dilaacay camuudu subxi alawal waaga hore tiirkiisii markuu saa isu taagay waaga hore waa kan kor isu taaga aradtu an andaliqa markaasaan doona inaan dhaqaajiyo ilaahayba geesi alla ma xidho fa idaa insaanu yascaa mise qof hordayaaba xaafadii igu iigu yimi yadcuu yaa bilaal wuxuu leeya war bilaalow ajib rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waar nebigiibaa ku ayaa kuu yeedhaya ajiib faindalaqtu xataa ataytu aan cararo nebigii baan u tegey fa idaa waxaa markiiba halkan iga muuqday arbacu rakaa'iba munaakhaatun calayhina axmaaluhunna arbacu rakaa'iba afar gaadiida munaakhaatun oo la tu'iyey ama la farfadhiisiiyey calayhinna waxaa dusha ka saaranba axmaaluhunna rarkoodii afartuba waa buuxaan fasta'dantu nebigii baan fasax weydiisto ma soo galaabaan fa qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yihi soo gal weeye abshir bushaarayso faqad jaa'aka allaahu ilaahay waxa uu kuu keenay biqadaa'ika gashibaxaagii wixii aada ku gashibaxay lahayd ilaahay baa kuu keenay uma qaala nebigu wuxuu igu yidhi alam tara miyaanad arag bilaalow alrakaa'iba almunaakhaati alarbaca afartan gaadiida aqalka hor fadhiya faqultu balaa mee waa u jeedaa waan arkaa ayaan ku yidhi buuri faqaala wuxuu yihi ina laka waxaad leedahay riqaabahunna qoortooda wamaa calayhina iyo waxa saaran oka afartaba iibi waxa saaranna iibi ku gashi bax de waa ku kaa waa xil adaan kugu wareejiyey buuhi qasnadaadii faaruq ahayd akawnkii waa buuxa fa inna calayhina waxaa saaran kiswatan dhar wa dacaaman iyo raashin ayaa ka buuxa ataahunna ilaya waxaa ii soo hadiyeeyey cadiimu fadak meesha fadak la yidhaahdo ninkii madaxda ka ahaa waa meesha markaaseen waqooyiga faqbidhun adigu qaad buudha waqdi daynaka dayntiina bix dayntaadii fafacaltu waan sameeyey fadakara alxadiida buu sheegay dakara alxadiidadaasi uu ka soo gaabsadee mar alla markii subaxii la tukaday ayaan u baxay buuhi halkaa baqiic afartaydii alaabtiina halkaasaan dhigtay dabeetana codkiisii dheeraabuu ku dhuftay war in alla ninkii dayn nebiga ku lahaayow soo xaadin ilaa salaadii duhur soo dhowaanaysa halkaasaan u qaybiyey buui mid awr la siiyo mid alaab la siiyo mid walba u qiimeeya dilaalintii suuqyaqaanka ahaana sayladay taagan yihin sidii loogu qiimeynaya la wada kala diray ogeysiiskii madiine oo dhan baa la gaadhsiiyey kolkaasuu soo noqday uma indalaqtu uma intii aan wixii kala diray kadib indalaqtu ila almasjid waa duhuradii masaajidkaan tegey fa idaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama qaacidu fi lmasjid masaajidkuu nebiguna fadhiyaa wasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu uhi maa facala maa qibalaka maa facala muxuu sameeyey maa shaygii maalkii qibalaka ay jihataka wa cindak wixii agtaada yaalle adduunahaa bal ka sheekee qultu waxaan ihi qad qada allaahu ilaahay baa gudoo bixiyey kulla shayin wax kasta kaana calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam oo nebiga lagu lahaa falam yabqa shay-un wax soo hadhay ma jiro dayn oo dhan wa way ku days qaala wuxuu uhi afadala shayun wax miyuu soo hadhay qultu waxaan ihi nacam qaala wuxuu uhi undur waxaad eegtaa an turiixanii minhu macnaha undur tafakkar ka fikir an turiixanii minhu inaad intaana iga raacayso halkaa maalkaa wax ag yaalla ma doonaye bal intaana iga raacee waabu dhibayaaba kiishadan yaraynu haysanaa isaga way dhibaysa fa innii anugu lastu mayhi buu nebigu uhi bidaakhilin mid u gelaya calaa axadin min ahlii xaafadahayda mid ka mid ah xataa turiixanii minhu jerood iga raaxayso ilaan islaanti iyo ciyaalku waa diyaar oo kharashu diyaar wey waa xaalad abuur mar alla markaa maxaa la hayaa aniga ii dhiibbaa bilaabmaysa isna taas u ka firdhamaya inkastoo dee iyagu waa ila jaan qaadayo ona waxba doonayn war reer u tegi maayo bui ilaa intaasi dhaafte eh iga qari falamaa sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alcatamata ee duhurkii bay ahayd subxii buu soo bilaabay duhurkiina waa tan la isu yimi cishaayigii markuu nooday dacaani wuu ii yeedhay fa qaala wuxu uhi maa facala aladii qibalaka muxuu sameeyey maalkii aad haysa mayna dhaaf qaala wuxuu uhi qultu huwa maci weli waan hayaa baan idhi dee cidba waala ah lam ya'tinaa axad qof aynu siinaana ma imanoo baahan qof dayn lana ma hayno daynlan tuuri maayo waan hayaa fabaata rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fi lmasjid masaajidkuu hoydo wuxu uhi de ana bixi maayo jeeroodkan ina dhaafiso yaa waynu xidhanay xaafadaynu tegaynaa ma jiro waqasa alxadiida warkiibuu sii waday xataa idaa sala lcatamata yacni min alqad berrito markuu cishaayigan cishaayigiisii tukaday dacaanii wuu ii yeedha haddana qaala markaasaa wuxu uhi maa facala aladii qibalaka war baaqigii ka warran baaqigii ina haystay qaala wuxuu uhi qultu waxaan ihi qad araaxaka allaahu minhu yaa rasuula allah ilaahay baa kaaga raaxeeyey kaa ka naso fakabara allahu akbar bu waxamid allaha ilaahayna wuu ku mahadnaqay shafaqan isagoo ka cabsanaya min an yudrikahu lmowtu inuu malagu u yimaado wa cindahu daalik isagoo xoolahana wax agtiisa ka yaalla halkaasi ugu dhexim marka waa dadku way kala duwan yihiinoo waa qaninimada kala wanaagsan baa layihi istiqnaaun bilmaali waistiqnaaun cani ilmaal istiqnaaun bilmaal inuu qofku qaninimada ka raadiyo maalka waa teenoo kale iyo istiqnaaun cani ilmaal inuu qaninimada qofku ka raadiyo inuu maalka ka maarmo taasina waa tasifada ilaahay weeye ila ilaahay haniyun cani alcaalamiin wixii ka soo hadhay makhluuqaadkiisa wuu ka maarmay marka sifadaa wanaagsane ilaahay buu nebigu qaatayoo wuu ka maarmay maalka siduu ilaahay addoomihiisa uga maarmay taasina waa derajo aada u cajiibahoo qofka uu gaadhaa qofka gaadhaaba uu yaryahay waaya uma tabactuhu waan raacay a cishaayigii markuu is isfaaruqiyey innaga way faaruqiyaan dadku kiishada laakiin maxay ku faaruqiyaan dee jaad iyo sigaar marka uu nagta ka saaro ee uu qaylaada iyo biyo baarshaha iyo waxoo dhan iswada raaciyo ajaabku xabadda sigaara kusoo faaruqiyo ayuu islaamaha u yimaadaa isagoo birbiraa tuuraya nebigu markuu sadaqo ku wada faaruqiyey ayaa xataa idaa jaa aswaajahu xaasaskiisiibuu yimi fasallama cala mra'atin cala mra'a ilaan habeen iyo laba maalmood buu ka maqnaaye halhal buu u salaamay xataa ataa mabiitahu ilaa uu yimi halkuu hooyan lahaa fahaadaa kani buu ninow aladii sa'altanii canhu qisadaadi weydiisa waa taa iyo masaariifta rasuulku war niyo nebiga masaariiftiisu noocaasay ahaydoo dee xaafadan waxba uu kala carari jirayba xaafadahan wax alla waxaan ummadunbu ku maalgelin jira u hayoo isaga iyo ehelkiisuba adduunkaa afar awr oo la keenay ayaanu aradbax yarna ilaan masar la xidha iyo kaba la gashadana way tahay oo weliba nin yurub ka soo jeeda ka yimi ayaanu koob uga shubay uu ihi iga ilaali iga ilaali welibana waa maxay waa hadiyad hadiyadduna maxay sheegaysaa keligii baa le rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka maxalushaahidku waxa weye ninkan uu hadiyadda ka aqbalay kaas weeye marka hadiyadda in la aqbali karo gaalada ayaa xadiidku uu bayaaminaya can cabdillaahi alhawsani biisnaadii sanadkii hore kaleu ku wariyey qaala cinda qowlihi inta yar baa lifaaqan baa la raacinayaa wuxuu ihi markuu marayay maa yaqdi cani dee ma haysid wax iga guda aniguna ma hayo markuu halkaa marayo wuxuu yidhi fasakata canii rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam mar alla markii aan idhi adiguna wax ma haysid anna wax ma hayo waana la in hayaa ayuu nebigu uddu aamusa faktamadtuha kil aamuska ah waan la jiridhacoobay ar maxaad uga sheegtay baanku isagiina wadnii baad sii goys adigaa marka hore diiqad ku jire isna uu adigaa diiqad sii geliyay fakhtamastuha kamsigu ikshicraa qabandhacyaa igu dhacday u waana ka sarnaxay buu nebiga calayhi salaatu wasalaam can ciyaad ibni ximaarin qaala wuxuu uhi ahdaytu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama naaqa nebiga hal baan soo siiyey faqaala wuxuu uhi aslamta war miyaad islaamta faqultu waxaan ihi laa faqaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi innii nuhiitu aniga waxaa la ii diiday ilaahay unbaa u diiday can zabdi lmushrikiin hadyadda cadiyati lmushrikiin mushrikiinta cadiyadooda iyo hadyadooda waa la ii diiday kaa horena wuu soo fasaxay kaa culimadu dee waxay isku dayaan inay jamciyaan qaarkoodna waxay isku dayaan inay yidhahdaan way isnasakheen marka qaar baa yidhaha kanaa nasakhay kii hore oo kaa horaa masuuqo kanaa lagu camal falaya waxay se u badan yihiin in la jamciyo labada xadiid oo la yidhaahdo cidda la siinayaa qiimeyn bay ku samaynayaan hadiyadda haddii hawlila socoto waa la iska reebaya waa laga haraya hadiyadan waa dhibi waxbaa la irbad weey waxbaa lagu nabaya waxanjo lagu nabanayo oo ama lagugu tar sheeganayo ama ha dhowto qofkiiba diiqad lagu gelinayo ama dhib kale wadata marka ninkan hadyadiis wax uu ku diiday bay wadataa ama mana sheegashadiis iyo waxaasuu nebigu ku kala haystay calayhi salaatu wasalaam laakiin guud ahaanba hadiyaddu waa xalaal weeye sidii ninkii muqawqis la odhan jiray ee masarba madaxda ka ahaana rasuulku sala allahu calayhi wasalam uugu soo hadiyeeyey addoontiisii ibraahim u dhashay almaariyata alqibtiya iyo baqashii uu fooli jiray xayawaankaa iyo bani aadamkaasi usoo hadiyeeyey addoontaa maariya iyo baqashiisii fiicnayd ee uu nebigu fuuli jiray labadaaba ninkaas muqawqis baa usoo hadiyeeyo nebiguna waa aqbalay hadiyadu way badnaayeen marka cumuuman markan uu nebigu diiday cilladun baa jirta laakiin asalkeedu waa in la ogol yahay saa daraaddeed gaalkii haddii aad dareento maatida iyo muslimka waxa uu siinayaa wax uu quluubtooda ku hamanayo ku hananayo diinta kaga saarayo ama kaniisadda ku geynayo ama fasaadkaasi la socdo waa la joojinaya baabun fii iqdaaci alardiin dhulka iyo goyntiisa in laysa siin karaa la sheegi doonaa oo dhulbixintu ay bannaanta can waa'il ibni xujrin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam aqdacahu ninkaa wuxuu nebigu siiyey ardan dhul bixadramowt ama xadramuut meeshaa yaman ku taalla dhul ku yaallo u jaray madaxdii halkaasuu ka mid ahaa markaasuu nebigu inuu calaamadiyey si uu soo dhoweeyo inta kalena ummadda la leeday can camr bni cawf almusani ana nabiya sala allahu calayhi wasalam aqdaca wuu jaray bilaala bna alxaaris almusani ninkaa isaga ah waa qabiilada musaynu ka tirsanaa reer madiine ahaayeen maalintii la weerarayay maka yowma alfatx waxa uu calanka u siday reer musayna ayuu ninkan la yidhaahdo bilaal ibnu xaarif ayuu calanka u siday marka sina ninsaa miisaanu lebu ahaa wuxuu nebigu u jaray uu calaamadiyey macaadina alqabaliyati meesha magacaa la yidhaahdo waa madiine agteeda ayuu ihi adugu intaasaad iska leeq jalsiyaha wa qowriyaha labadaba marka jalsiguna waa meesha tiiradee taaga ah qawriguna waa meesha hoosaysa beeraheennani meesh meelina waa buur waa tan baloodhada iyo seesaska ay ku wada taageen meelina waa bannaankii hoose la beeranayay labadaba wada qaadada wa qaala kayruhu cid kaloon raawigan ahayn waxay yidhaahdeen jalsaha wa qowraha ya-day ka daayeen shidan waxaytu meelna nebigu u calaamadiyey yasluxu zarcu wax laga beeran karo oo min quds buurta quds la yidhaaho waa buur macruufoo meeshaa ku taallo qudsi la odhan jiray meesha qud ereyadan buurtaana meesha wax laga beeran karo dee iska beera buuri waxaytu meelna wuu siiyey yasluxu zarco wax laga beeri karo oo min qudsin min jabal lquds walam yucdihi xaqa muslimin laakiin muu siin qof muslima xaqiisa waryaa kuma jiro dadku waxay leeyihin imika baanu kuuma jarin wa kataba lahu nabiyu sala allahu alayh ala slam rasuulku wuxuu qoray bismi illaahi araxmaani araxiim bisinkuna saasuu ugu horeeya waraaqaha iyo qaraarada haadaa maa acdaa muxamadu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waa nebi maxamed kii uu siiyey bilaala bna alxaaris almusani alxaaris almusani أعdاaه wuxuu siiyey مaعاadن الqبلية جلسyha وqwryha وqاaلa غayrه جلسha وqwrha وحayثu يsلح الزرع مiن qds وlam يعطihi حaqa مسلم qraarku waa intaa shaabadiisiida dee wuu ku dhufanaya محamd رasuul الlah ahayd qaala abu weys waxa yihi وxadaثnii hwr بن زayd wuxuu ii sheegay mawlى bni الdayl بn bkr بn kinana can cikrima can ibni cabaas milahu kan oo kale iga wey marka halkaa waxaa ka cad dee deegaan baa loo jaray si uu beerto maxaa loo siiyey ninkan waxa laga hadlaya waa zarac waa tacab waa meeluu maalgelinayo o beeranayo seera ma aha kii seeraha doonayey waa ka nebiguu diidee soo socda xagga dambe inu ku arkay can camr bni cawf almuzani ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam aqdaca bilaal bn alxaariث almuzaniyi macaadin alqabaliyati ljalsiyaha wa qowraha waqawriyaha wajarsaha wadaata nusub waa meel kaloo iyana dhulka waa la isla garanaye imika haddii la idhaha ereya banaan oo agteenna hala tiltilmaamo dee magacyaa lagu sheegaya wadaata nusubi mee meesha daatu nus nusub la idhahana wuu siiyey waxaytu yas yasluxu zarcu min min qudsina wuu siiyey walam yucdi ma siin bilaala bna alxaarif xaqa muslim qof muslima xaqii muu siin وkataba lahu الnabiyu slى اllahu عalيه waslm wuxuu qoray hada ma acطىa rasuulu اllahi slى اllahu عalيyه waslm bilaal bn xaarif almuzani acطaahu macaadin اlqabaliyati jalsaha waqowraha waxayثu yaslxu zarcu min qudsin walam yucdihi xaqa muslim wuxuu ka taxadiraya rasuulku inuu fidsado oo beeradad iyo baloodhadooda iyo uu ku darsado marka haddii meel cidi leedahay cid kale lama siin karo wey zaada fii riwaayati wakataba ubay bnu kacb si aanaba oo dareen kuu gelin ah nebigaa u qoray nebigaa u qoray markii lagu soo celiyey oo nebigu ma qoraabuu ahaa waraaqaa miyuu qori jiray maya waxa qoray qisadan ubay ibnu kacba arrintan qoray qaraarkan idan marka halkaa waxaa kaaga muuqday cidda muslimka u qaabilsan dhulbixinta qoraal rasmiya haddii la bixiyo in lagu milkiyi karo meeshii beer iyo daarah seera ma aha iyagoo kuwa wax qorayaana cadaaladda ilaalinaya oo exdii iyo iibkii iyo cucunkii iyo qaraabakiilkii aan waxu ku socnayn can abyada bni xamaam annahu ninkaasi wafada ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam wafdi buu nebiga ugu yimi fastaqdacahu اlmilx meel milixdu laga soo saaro istiqdaac istiqdaacu waa u jarid ii jar buuri qaala bnu lmutawakil waxau ihi alladii bimarib meesha marib laydhaa yaman ku taala meeshii milixdu ka soo baxaysuu nebiga codsi u qadimu uhi bal halkaa isii aniga faqadacahu lahu booskii milixdu ka soo baxaysay buu u jaray nebigu oo u calaamadiyey falamaa an wallaa mar alla markuu nebigu xaggaa u dhaqaaqay qaala rajulu min almajlis nin dalyaqaan ahoo raggii meesha fadhiyay baa wuxuu yihi atadrii maa qadacta lahu miyaa taqaanaa boosaskan ama baloodhada aada siisay inamaa qadacta lahu ninkana wuxuu habala labadii nin saaxiibka aqrac ibnu xaabis ama cabaas ibnu mirdaas labadaa nin oo dee raggii ma maka en islaamay maalintii la xoreeyey waktigana wuxuu aha sanadii xajat ulwadaac markuu ninkani codsiga qadimaya caam lwufuud miyaa taqaanaa buuhi ninkan waxaanaad siisay inamaa qadacta lahu lmaa alcidda biyo fadhiyaad siisoo milaxa meel hadda biyaha milixdaa loo yaqaana markaa biyaha fadhiyana waa la idhaahdaa eg biyu biyana waa kuwa socda kuwana waa biyo guntan marka biyaha guntan markuu wuxuu fahamsiiyey inay yihiin milixdii dadku intifaacsanaya waxaa labaaduu faham fahamsiinayaa inaanay ahayn wax tacab u baahan ee qof waliba aayar soo qaadanaya un meeshana waxaa la doonayaa qofkan meel la siinaya waa inuu maalgeliya oo uu ku tabcaa wax dhulka iska yaal yaalla cidna loo xidhi maayo xaabadii iyo cawskii iyo macdantii iyo milixdii waa mamnuuc waxaa dadka in loo xidho carruurtiiyo islaamuhuba iska soo qaadan karaya laakiin wixii tacab u baahan baa dadka loo jaraya baloodhadii iyo beerihii iyo shidaalkii iyo macdantii la qodaye dhuunta loo ridayay iyo waa waxa ah laakiin alcid wixii diyaarsan maya annaasu shurakaa dadkaa kuwan ku shurako mid waliba uu soo qaadanaya marka hala ii xidho waan iska soo qaadanayaae iska qaati lama ogola laakiin tacabgalaa la doonaya different farqiga jira kaas qaala wuxu uhi fantazacahu minhu dib ugala noqday halkaana waxaa kaaga muuqday qofka danta guud daraaddeed dhul la siiyey ama deegaan la siiyey waa laga qaadi karaa limaslaxati alcaam lilmaslaxa alcaama lianna almaslaxata alcaamata muqadamatu min almaslaxati alkhaas danta guud baa ka horeysa danta gaar wuxuu ihi soo celi qaala wuxuu ihi wasa'alahu ninkii wuxuu nebiga weydiiyey camaa yuxmaa min alaraak camaa yuxmaa waxaa la seerayo waa shaqadeenni oo min alaraaki dhirta ah bal dhirta ka waran ma la seeran karaa araagu geedcadaygu ahaa dee xoolaha daaqa xoolaha dhirta ay daaqayaan qaala markaasaa waxau ihi maa lam tanalhu khifaafu haddii aanay gaadhin xooluhu meel aan xoolaba daaqayn haa meel aan xoolo gaadhayninba haa waa lagu seeri karaa wa fii lafdin akhfaafu libili laakiin hadday xoolo gaadhayaan waa kan soo socda can abyad ibni xamaal annahu sa'ala rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam can xima araak geedcadaygiibuu weydiiyeyo iyo markaa wuxuuna u taagan yahay can ardi اlxima alatii fiiha alaraak can xima alard alatii fiiha alaraak dhulka xooluhu daaqaan ee geedcadaygu ka baxo faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam nebigu waxau ihi laa ximaa fi laraak dhirtu seera ma yeelan karto dhirtaa xooluhu daaqayaan laguma seeri karo faqaala wuxuu ihi araakatun fii xidaari hadda waa geed caday beertayda ku dhex jiree ka waran xidaarku waa xadiiratii beertayda dhirta ka dhex baxday ka waran faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu ku celiye wuxuu ihi laa ximaa fi laraak dhirta xooluhu daaqaa seera male kabuu yeelin xataa dhirtii u ihi beertayda qaala faraj waxa uu ihi isagoo sharxaya sheekhaas yacnii bixidaari wuxuu uga jeedaa alarda dhulkii allatii dhulkaasoo fiihaa dhexdeeda asarcu sarc baa ku yaala almuxaadu waa la koobay calayhaa geed cadayga riwaanka meelaha qaarkoodna calayhi bay almuxaadu waxaa lagu dayray calayhi geed cadayga dushiisa meeshii sarc baa ku yaala oo wuu maalgeliyo tacab buu geliyey dee dhirina way ku taallaa iyo caws kale marka wuxuu leeyahay xadiiradayda beerta ii oodan ee aan wax ku beero geedaha ku yaal yaalla iyo cawska bal ka waran markaa taana wuu ka gowsadayga nebigu inuu idhaahdo macataa adaa leh wuu ka jawaa wuu ka adeygay laakiin sida culimmada islaamka u badan yihin mar hadduu qofkani beerasho ku milkiyey geedgeedka iyo cawska iyo iyadana way u raacaysa tabac bay u tahay way raacaysaa laakiin waa dhulka uu beeray wixii ku dhex yaalla maaha inta yar yar yar beerana intaynu beerno dabeetana lagu qabsanayo dhul weyn oo seero ah taa maaha allahu aclam